munaasabadan oo lagu daafurayo qaybta labaad ee iskuulka Hilaal oo ku yeelan doona xaafadda Nuur Xawaad ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano maamulka iskuulka, waxgaradka xaafadda Nuur Xawaad iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskuulka Hilaal Ustaad Bishaar Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee xarunta cusub loo furay ay tahay codsi ugu yimid dadka degan xaafadda Nuur Xawaad ee magaalada Beledweyne.
waxaan furnay kowdii bishii janaayo laba kun toban iyo shantii ayaa furnay waxaa laga furay xaafadda buundiweyn falilaahi alxamdu waxaa ku guuleysanay inaan soo saarno arday badan oo kala duwan oo ka hor oo dhigata iskuullada ku yaala magaalada beledweyne falilaahi alxamdu waa taasina waxay u sugnaatay allah subxaana watacaala iyo maamulka iskuulka hilaal oo juudi dheer soo bixiyey taa taasi waxay u sugnaatay allah subxaana watacaala iyo maamulka iskuulka hilaal oo juudi dheer soo bixiyey marka midas aan kusoo laabano maanta waxaa furnay laanta labaad oo ka furnay xaafadda xaafadda kuushin qaansantan qaybta nurxawaad falilaahi alxamdu waa codsi nagu yimid bulshada communitiga degan xaafadan ayaan u furnay waxaan rabaa insha allah in communitiga ay ka faa'iidaystaan annagan aan u faa'iidayno dhammaan aan ka wada faa'iidaysano fursaddan waxaa leeyahay fursadda waxay kusoo martaa hal mar jaaniska sidiisa wuxuu kusoo maraa hal mar ayuu kusoo maraa laba markii mu soo maro marka iskuulka waxaan kusoo beerinay qeybaha ugu dambeeya oo secondary ah waxa uu soo maray qeybta basic ah oo kusoo qaadanay muddo two year ama laba sano kusoo qaadanay waxaan kala soo qaadanay muddo oo dugsiga primary ah ama intermediate ah dugsiga dhexe ayaan waxaan soo qaadanay muddo saddex sano ah falilaahi alxamdu taasi wuxuu sugnaatay allah subxaanahu watacaala iyo macallimiintii oo dhawadeegaas oo soo samaysay iyo maamulkii oo juhdigaas soo bixiyey falilaahi alxamdu iskuulku waxa uu ku diiwaangashan yahay labada wasaaradda waxbarashada danhiir jabal iyo midda federaalka waxaas waxaan u marnay juhdi dheer inaan iskuulka aan ka horgelino xaafadan dhammaan waxaan u mahadnaqayaa ardayda maanta oo meeshaan taagan oo kurkin oo maanta arkaysiin inaan soo gelinay juhdi dheer waqti dheer oo kusoo bixinay maanta waa arkaysa insha allah arday badan oo soo jiidanayso ku hadlayso luqadda ingiriiska ku hadlayso luqadda carabiga ku hadlayso luqadda soomaaliga oo ayaan soo saarnay falilah alxamdu ardayga muga oo la dhisaayo wisdom muga la dhisaayo wuxuu u baahan yahay in la geliyo waqti waqti waqti badan ayaa gelinay haddaan nahay maamulka macallimiinta qaar ka mida xubnaha ka qayb galay munaasabadda islamarkaana degan xaafadda nuur xawaad ayaa dhankooda soo dhoweeyey iskuulkan cusub iyaga oo sheegay inay baahi weyn u qabeen iskuulka hoose dhexe sare ee hilaal qaybtiisii labaad ee laga furaayo xaafadda kooshin gaar ahaan laanta loo yaqaano xayndaabka xaafaddan aniga in muddahan deganahay waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay oo xaafadda soo degay muddo dhowr iyo toban sano ah ayaan ku dhowahay deegaanka runtii waxaa la dhihi karaa horta waxaa jirtay wax loo yaqaano baahi waxbarasho horta aada ayay ugu baahan tahay xaafaddan ama deegaankan iskuol hoose dhexe ah deegaanka waa ballaartay iskuol waxaa noogu soo sokeeya iskuolka loo yaqaano hoose dhexe ee xawataake ee iskuulladii hore ah ee dowladdii maxamed siyaad barre ee burburtay ka haray iyo iskuullo kale inta oo ah iskuulkii xalane ee mujamac diba iskuul kaloo nooga sokeeya horta ma jir xaafadda waxaan leeyahay cabdisalaan waa sax shan boqoloo ku qiyaasan laakiin aniga way ka badan taho markaan fiiriyey statitikiska waxaa loo fiiriyaa qoyska soomaaliyeed shan shan ayaa loo fiiriyaa meesha xaafadan aan degannahay saddex kun oo qoys ka badanaa degan saddexdaas kun markii lagu dhufto shan meeqay noqon kartaa meeqaasa marka haddana saddex meelood laba meelood tuur inay wax baran hal meelaa kuusoo hartay halkaas meel markii la fiiriyo way ka badnaanaysaa shan boqol marka xaafadda baahi weyn waxay lahayd baahi weyn oo waxbarasho waa ka ducaysateen ducaan idinku daraynaa hawshaanna waxaan ka qaban karna waan ka qabanaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa tilaabta inaan hore u qaadno aan gadaal aan u qaadin meeshaan wax badan aan kasoo noo yimaadiin waa mahadsan yihiin dhalinyadan sharaf kale oo noo soo qaban qaabisay iskuulka magaciisa la yidhaahdo hilaal maasha allah aada u mahadsan yihiin wax badan aan sugaynay waa ku mahadsan yihiin anagoo macnaha odayaasha xaafadda degan ka mid ah waxaan ku hadlahaa magaca xaafadda wax badanaa soo inoo yimaadeen waxbarasho noo keenaan waxbarasho la-aanne waa iftiin la-aan saas daraaddeed annagaa codsano inoo yimaadiin guriga meesha ku yaala sarkan iyo iskuul nooga furaan magaciisa baa hilaal aada aada u mahadsan yihiin